Wasiirka Maaliyadda ee Jamhuuriyadda Jabuuti Ilyas Muuse Dawaaleh oo nagu soo booqday xarunta V O A ee Washington ayaa ka hadlay aragtida dowladda Jabuuti ee ku saabsan heshiiskii isafgarad ee dhex maray Itoobiya iyo Somaliland. Falastiin Axmed Iimaan ayaa wasiirka waraysigan la yeelatay.
mudan wasiir waxaa jirtaa in markii kulanka uu ka dhacay jabuuti oo madaxweynaha soomaaliya iyo madaxweyne muuse biixi ay ku kulmeen madaxweyne ismaaciil cumar geelle lagu dhexdhexaadinay dadkuna ay arkayeen xiriirka wanaagsan ee madaxweyne ismaaciil cumar geelle labada dhinacba uu la leeyahay madaxweyne ismaaciil muuse biixi wuxuu markiiba ahday etoobiya sidee u dareenteen in iyadoo jabuuti laysugu yimid heshiis la gaaray haddana uu madaxweynuhu tegay somaliland addis ababa
wallahi horta dee madaxweyne muuse bixi isagaa u taliya dadkiisa iyo somaliland xilliga ay noqoto xilligaas wax anaku aan taladiisa amba ujeedadiisa aan falanqaynayno nooma taalo oo dee ma dhexgalayno arrimaha somaliland iyo danaheyga laakiin xilliga aan ka jabuuti aragno warar badan baa lasla dhex wadaa wararkaasi oo badanna waa kusadhikuteynan weeyaan dabtuse waxay tahay dee xilliga aada walaabtinimo iyo saaxiibtinimo ay jirto inaad maaragtay aada wax khayra la wado iyadoo sidaa ay tahay haddana inaad ma lihin anaku taladaa waxbaan kugu darsanaynaa madaxweynaha ismaaciil cumar marnaba m male mowqifkiisu uu cad yahay jabuuti mowqifkeyguna uu cad yahay ese sharaftii iyo xadaaraddu waxay tahay inaad ciddaa aada martida u tahay xilliga aad arrin tani aada wada wadaan ee inaa midho laga dhaliya loo haysto tu ka hor imanaysa adigoo u socda inaad alqasta tiraadid hawl baa halkaa i taalloo sidaa baan u socdaa madaxweynuhu dee ismaaciil cumar anaku runtii waxaan is leenahay uma qalmin deed mowqifkayga kow aniga ku idhi waa tu ka dowlad ahaan aaminadeeda aan leenahay oo ah inaan la ixtiraamo integrity-ga dalalka jaarka aan wada dhahay waa inaan la ixtiraamo midnimada soomaaliya saacaddaa la joogo soomaaliya mid unbaa la ogyahay laakiin waan ognahay haddana ficil ahaan hab iyay u shaqeeyaan somalilan oo way ku ammaanan yihiin intaa ay ilaa iyo maalinka maanta ay soo gaadhaan arrinta soomaaliya iyo somaliland waatu iyoka u taalla annakuna samatalis umaan ka nahay annakoo ay khaalis naga tahay waxba aynan noo qarsooneyn caddahay mowqifkaygu kakaagu cadyahay xilligaas jabuuti xilliga ay noqoto arrintani etoobiyana waatu arrintaas sisaa u taalla ee habkii iyo ninkii odayga ahaayee dee madaxweyne muuse oo war qoraac qoraacana lagu kari waayey habeenkaas ka seexo iska naso oo berito la bixi annakoo xilligaas ogaanayna mar dambe heshiisyo kale oo wixii halkan lagu seexay bay ku kala gedisan yihiinna waa taa weeyanta maaragtay adigu sidee dareenkaagu muxuu noqon lahaa intaa indhaafsan annaga oo kale oo noo raacda ma jirto wax xiriir ma yeesheen markaas kadib madaxweyne ismaaciil cumar geele iyo madaxweyne muuse bixi dowladdu si badan bay dowladuhu si badan bay u wada xidhiiraan annagu xilligaas waxaan anigu halkan fariinteed waxay tahay somaliland wax gaara oo jabuuti ay ka leedahay amba ay ka rabto ma jirto oonan ahayn walaaltinimo wax wada qabsi imikadaa aan kula hadlayo anakii sheegaynay dariiqyaan maalgelintoodii u wadneehd intii wada joogtay ku dhamay wada markhaati furi kartaa dariiqa intii aan soo dhammaynay een ugu talagalnay buurama ilaa iyo kalabeerka si loo dhiso qayb baan soo helnay ahaydoo aad baan uga qayb galnay madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti baa horseed intaasoo ku dhanka ahaa anigaana gaaraan ka soo shaqeeyey iminka europeankii world bank african development bank waxaan leenahay lacag wixii maqan oo ku dhan ee somaliland looga baahan yahay inaa ilaa buurama ilaa iyo kalabeerka dariiq isdhexgalkii dhaqaale na gaarsiini karaya waa inaa loo helo maxaa loogu helayaa somaliland nabadgeliyadeeda yaa ku mudan tahay inaa loo dhiso kaabooyinka dhaqaale xilligaas waa kaas anaku halkaa bay naga taagan tahay xilliga ay noqoto walaaltinimadeeda somaliland siyaasaduna way khariban tahay deedo hadaad dee mana ficna khaainnimadu xilliga siyaasadda ay siyaasadda weliba walaalka xilliga ay ay noqoto inta kale waa wax iyaka u yeelaan leenahay dadka shicibka somalilandna waxaan leenahay kalgacaylo walaaltinimo gacaltooyo iyo intii aan isku qabnay ka badan un baan nii qabnaa arrintaana laakiinse mowqafkaygu halkaa buu taagan yahay cid wax naga bedelaysana ma jirto canaantaasi way u taallaa muuse biixi siduu walaalkii u calol xadhan lahaana dad iyakaa madaxe iyakay dad mas-uuliyadda isagay mas-uuliyadda khaataana ay u saaran tahay ismaaciil cumarna waxaa laku yaqaanaa dad qalbigaysu sar dad kale dad hoon buu ku oranayaa xilligaasi waa kaawayanka ismaaciil cumar
wasiirka maaliyadda ee jabuuti ilyaas muuse dawaale oo xarunta v o a magaalada washington ugu warramayay wariyaha v o e da falastiin axmed iimaan